barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha maarch waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro qurbaha ka tagtay iyo kuwo somalilan wax ku bartay oo iska kaashaday in dhallinyarada jaamacadaha ay ka caawiyaan ku hadalka afka ingilishka baahida luqadda ingiriisiga loo qabaayo waa baahiyo hortaala bulshada waana baahi xooggan oo ay u qabaan dhalinta magaalada iyo guud ahaan dhalinta soomaaliyeed inay bartaan luqadda ingiriisiga maadaama luqadda ingiriisigu ay kaga xidhan tahay waxbarashada isdhexgalka iyo isfahanka bulshooyinka kala duwan ee adduunyada iyo ganacsiga sidoo kale waxaad maqli doontaan waaye aragnimada gabar u tahriibtay dalka sacuudiga oo ka sheekaynaysa wixii ay la kulantay markii ay gaartay qoyskii ay u socotay waanu galay isna meeroo wuxuu fadhiyey aduu aqalka isla aqalka dhexiisa aqalku wuxuuba ahaaba ma garan karo wallaahi nasariiroo na farataalay iyo meeroo qof uuna fadhiista waxay iga dhigto waryaan hee aaw casiirkaad sheegaysa namaanaa kuidhi ubadkaaga ku dhaaro cajadiiba intaaba igaga goday waryaan caaniya aaw namaanaa kuidhi ubadkaaga ku dhaaro dhinacna waan ka ooyaya waayo waxaan filima meesha kaga soo baxay mog heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaad ku qaali tahe waxaan qirayaa hablaha qayrka ka qaalisantoo laqaaya ahayn waxaan qirayaa hablaha qayrka ka qaalisantoo laqaaya ahayn waxaan qirayaa hablaha qayrka inaad ka qaalisantahood laqaaya ahayn nuur dooqaagii ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre laba boqol labaatan iyo afar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda waxaana diiday shan iyo toban halka ay ka aamuseen laba xildhibaan kulankan ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey laba boqol kow iyo afartan xildhibaan waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey khudbaduu u jeediyey xildhibaanada kahor inta aan la ansixin xukuumadda ayuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku sheegay in xukuumaddan ay ahmiyadda koowaad siin doonto sugidda amniga amniga la-aantii nolol ma jirta ayuu yidhi ra-iisul wasaare khayre waxauu sidoo kale sheegay in howsha ugu horeysa ee hadda hortaalla xukuumadda cusub ay tahay in gurmad la gaarsiiyey dadka abaaraha ay ku saameeyeen gobollo badan oo dalka ka mid a wasiirada cusub ayaa isla maanta lagu dhaariyey xarunta baarlamaanka duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa maanta si toos ah u bilowday iyadoo ay diyaaraddii ugu horreysay ee ku wajaha nairobi maanta ka duushay garoonka aadan cadde ee muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay kulankii baarlamaanka ee kalsoonisiinta xukuumadda ayaa sheegay in tani ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in tani macnaheedu uu yahay in hadda kadib dadka muqdisho ka dhoofa ay si waqti gaaban oo sharaf leh ku tegi doonaan nairobi iyagoo aanan sii marin magaalada wajeer isku furka duulimaadyada labada magaalo ayaa ku yimid heshiis ay saddex iyo labaatankii bishan magaalada nairobi ku gaareen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa markii ugu horreysay muddo toban sano ah uu duulimaad toos ah oo dhex mara magaalooyinka muqdisho iyo nairobi uu si toos ah u bilowdo maxkamad ku taalla dalka ivory coastina waxaa lagu soo waramayaa in ay wax dembi ah ku weyday marwada madaxweynihii hore ee dalkaasi simon bagbo oo ku eedeysnay dembiye ka dhan ah bani-aadannimada oo dalkaasi ka dhacay labadii kun iyo ko iyo tobankii simon bagbo ma aysan joogin maxkamadda markii uu xaakimka ku dhawaaqay go-aanka dacwad oogayaasha oo soo jeediyey in lagu xukumo xabsi daa'in in ay hadda haysato lixdan maalmood oo ay raacfaan uga qaadan karto go-aanka maxkamadda bagbo ayaa waxaa lagu eedeeyey inay hogaaminaysay unug hubaysan oo dagaal kala hortegay kooxihii mucaaradka ee doorashada uga guulaystay odageedii madaxweynihii hore ivory coast loren bagbo waxaa la sheegay inay hub adeegsatay iyo weliba helikobtaro wax lagu weeraray
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku bilowno inta badan waxbarashada sare ee somalilan waxaa saldhig u ahaa luuqadda ingiriiska hase ahaatee arday badan oo aanan aqoon fiican u lahayn luuqadda englishka ayaa caqabad kala kulma in waxbarashada ay la qabsadaan haddaba dhallinyaro isugu jira kuwo qurbaha wax ku bartay iyo kuwo somalilan wax ku bartay ayaa boorama ka furay goob ardayda lagaga caawiyo barashada luqadda ingiriisiga wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay laba ka mid ah dhallinyaradaasi Een, magacaygu waa dictor muuse ducaale Een, waxa uu nahay een, medical doctor ku bartay een, wadanka gudihiisa waxbarashada caafimaadka islamarkaana ku shaqeeya mihnada caafimaadka een, ka shaqeeya een, een, magaalada xariirad una shaqeeya hay-adda c r c s islamarkaana ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha een, gudaha magaalada boorama iyo hargeysa een, facultiyada ama kuliyadaha caafimaadka iyo nursingka sharmaarke halkeed ee, ku soo barbaartay halkeedse wax ku soo baratay waxaan kusoo baabaaray wadanka canada and, uh, waxaan tagtay um, collegekii ama canada waxaan kusoo bartay um, uh, teaching esl as second language and um, waxaan joogay wadankaas uh, ilaa more than um, 12 10 years and uh, waxaan uh, imikan joogaa and, uh, wadankan afar sanood
doctor ducaali sideed u asaasteen maxadkan lagu baranayo luqadda ingiliishka runtii een, baahida luqadda ingiriisiga loo qabaayo waa baahi hortaala bulshada waana baahi xooggan oo ay u qabaan dhalinta magaalada iyo guud ahaan dhalinta soomaaliyeed inay bartaan luqadda ingiriisiga maadaama luqadda ingiriisigu ay kaga xidhan tahay waxbarashada isdhexgalka iyo isfahanka bulshooyinka kala duwan ee adduunyada iyo ganacsiga waxa markii aan ogaanay een, annagoo iskugu jirna een, dhalinyarta brograamkan qorshahan bilowday inay asaasaan dugsiga dhakhaatiir iyo eh, rag professional ah oo eh, sida professors from eh, business faculties eh, oo inta u badan ah dad wax dhiga markii aan ogaanay baahida ay dhalinyarta waxbarashada ku jirta ay u baahan yihiin luqadda ingiriisiga iyo caqabada xoogan ee ku wajahan inay fahmaan wixii ay dhiganayeen oo dhammaan ku wada qoran luqadda ingiriisiga iyo inay sam- xidhiir la sameeyaan dunida qaybihii kala duwanaa eh, si ay u kordhiyaan waxbarashadooda waxaan u baa- waxaan do- een, go-aan ku qaadanay inaanu ka jawaabno baahida aanan ka qaadno caqabada taalla meesha Ee, waxaan ka fikirnay inaan qaabka ugu fiican ee caqabada lagu wajihi karo aan raadino oon muddo aan ka fikiraynay kadib waxaa noo suurta gashay inaan kulano dhaq- een, dhalinyar ka timid qurbaha oon isla markaana takhasuskooga ama aqoontoodu ay tahay inay baraan dadka aan luqadda ingiriisiga ku hadal muddo ka yar sa- sanad ayaa waxaan la kulanay sharmaake oo ah nin dhalinyaro ah oo diiran oo firfircoon oo muddadii u dambeysay dalka joogay een, afartii sano u dambeeyey islamarkaana ku howlanaa luqadda ingiriisiga oo ka dhigayay magaalada hargeysa aanan aragnay marihii au soo saaray in ka yar muddo een, sanad oo sagaal bilooda in dad au uga bilaabay from zero ilaa uu gaarsiiyey heer ay wax- wax walo ay ku qabsan karaan luqadda ay uga baahdaan sharmaarke maadaama aad afar sano joogtay meelahaad wax ka soo dhigtay meelahee ka mid ahaa ee macalinka ka soo noqotay
waxaan ka bilaabay islam online university uh, islam university sanadka 2014 afar iyo tobankii Een, xaggaas ka bilaabay xaggaas trainingskiina aan ku dhammaystay Een, walibana waxaan la shaqaynayay een, um, two years meeshan waxaa ku yaala hargeysa waxaad ogaatay in baahida loo qabo barashada luqadda ingiriiska ay ka jirto magaalada boorama miya ha
macalin baad ka ahayd jaamacadaha hargeysa qaarkood imiga waxaad doonaysaa inaad halkan ka macalin noqoto muddada afarta sana ah seed u aragtay dhallinyaradii aad wax baraysay iyo dhallinyartii kale waddanka joogtay ee xidhiidhku idin dhex marayay horta arday baran baran een, was barane baahidana mar walba ii sheegan yacni waxay ii sheegan speakinga yacni waxay garaamka fahmayaan listeninga ku fahmay laakiin waxa aad ku liiq- ku liiqtaan waa speakinga and so that's why and libana boroma it's it's uh, it's different uh, from hargeysa Way ku duwan tahay haa. waayo um, boroma waa magaalada barashada one of the most popular um, university of uh, east africa waa amud
waxaad moodaa in af soomaaliga aad ku hadlaysaa uu yar yahay hore af soomaaliga ma u taqaanay intii aad kanada joogtay mise halkan ayaad ku baratay Een, kanada markaan joogay af soomaali wax ma garaninba waayo een, um, yacni mar walba markaan baxo ama waqtiyada and you know the way i spend my time is with uh, um, af ingiriiska ku hadli jiray un Een, intaan joogay wadanka afar sanada intaan imka hadlay oon ka bartay afar sano waa muddo dheer intan in ka badan maxaad ugu baran weyday
madam waayo een, intaan anton joogay waxaan digay un waqtigeeda waa teaching english een, uh, waqti ma haysteen uh, dadkan la galo aan la sheekaysto af soomaaligan isticmaalo oo asxaabteeda dhan waa kurba joogween so af ingiriiskan isla sheekaysanaa doctor muuse ducaale asaaska dugsigan cid wax idinku tartay ma jirtaa dhallinyar ahaan waxa way jiraan dad na caawiyey ee oo nagu caawiyey fikir ahaan laakiin ma jiraan dad dhaqaale ahaan naga caawiyey Een, annagaa isku nimaadna Een, waan waan fadhiisanaa waan dejinaa baahida aan u baahan yahay inaan iskuulka yeegleelno wixii aan fikradaa waxaan kala qaybsannaa culays dee kolba wixii baahidii timaada sidaan u maarayn lahayn ayaan u kala qaybsannaa ninba waxbuu keenaa waan isku darnaa waan habaynaa marka marka la eego xagga dhaqaalaha Een, runtii een, dhalinyarta aasaasayaasha iska leh
kuwaasna waxay ahaayeen dhallinyaro luqadda ingilishka ka caawisa ardayda wax ku barata magaalada boram ee ee somalilan
nuuro haye sheekadii maxaa kaaga baxay Eh, falastiine waa mahadsan tahay sheekada waxaa igaga baxay in dhallinyarada qaarkood ee ku koray qurbaha sida dalkan mareykanka canada ay u baahan yihiin inay iska dhisaan marka hore luqadda soomaaliga haddii ay doonayaan inay caawiyaan walaalahooda eh, maaragtay jooga laakiin dalka dhinaca kalena kuwa soomaaliga yaqaana laftirkooda waxay rabaan in laga caawiyo english englishka la- marka markay tagaan dhalinyarada wadankii oo ay jaamacadihii iskuuladii tagaan ha dhalinyarada ay u tagaayeen ingiriis waxay rabaan inay- inay bartaan luuqadii ingilishka marka waxaa moodaa in dhalinyarada inay af soomaali bartaan bacqabad waxaa ku noqonaysa kuwa ay u tageenoo raba iyaguna inay Ha.
bartaan waa laisku wareersan yahay labada dhinac luuqada ingiliishi sacuudiga waxa uu ka mid yahay nuur oo meelaha ay dhalinyaro badani u tahriibto si ay uga soo shaqaysato hablo badan ayaa ka mid ahaa dadka u tahriiba sacuudiga kuwaasoo badankooda iyagu rajaynaya inay helaan shaqooyin wanaagsan shalay waxa aad maqasheen qayb ka mida waraysi aan la yeelanay gabar magaceeda kusoo koobta nimco oo ka sheekaynaysa dhibtii ay kala kulantay safarkeedii tahriibka qayb kale waxay kaga hadlaysaa wixii ay sacuudiga kala kulantay markii ay gaartay iyo filashooyinkii ay maskaxda ku haysay waxaa iska bedelay nimco haatan waxay dib ugu laabatay jabuuti waxayna halkaasi ugu warantay sagal siciid faarax
dhibka u weyn waxa weeyaan hablaha marka ay askarta kusoo dhex dhacdo ee la kala yaaco hablo waxaa jira iska luma oo buuraha ku luma oo iswaayaan dadkii kuwaa dee nasiibkooga ay qabaan waxay la kulmaan qofku markuu tahriibo wuxuu ka tegayaa xaafadoodii ehelkoodii magaaladii ku dhashay dadkiisii Een, laga yaabo dadka qaar inay la taliyaan oo ku yidhahdaan wanuu tahriibka iska daa waalidkii oo kale marka dhinacii fahmiga iyo asxaabtii iyo ehelkii maxaa kugu soo dhacay Een, markaad aragtay inay doontu yar tahay meel laga badbaado xagga la mooyaane aysan jirin maxaad xasuusatay oo dadka ay kugu oranayeen ama tahriibta kaaga sheegayeen wallaahi horta anoo fuulinba doonta markii lasoo dhigay horta hadal ay hooyaday ay iga tidhi aan ka idhi ayaan xasuustay marka iga tidhi maxaad eh, iyadu dee ay iska kicanaanaysay unbaan idhown walle labadiinaan dib iskugu yeedheedhin markii saankana la geliyey een baddii madoobeed arkay horta hadalkii baa igu soo dhacay Aa, waxaan idhi dee adigii saa idhi malaha maanta adaa xagan ku dhimanaya ayaan is idhi iyadu dee waa taa waad ka tegtay adaa maanta bad ku jira malaha adaa is dhimanaya waxaaman qodaystaba inaan dhimanayo maalintii marka ashahaadda waan iska sii dhammaystay laakiin xag ilaahi ma ka intaadan tahriibin ee halkan joogtay ee dadku ay kaaga sheekeynayeen wax badan oo fiican bay kaaga sheekeeyeen tahriibta waa sidan waxabaad heli lacag baa iska taaltaalla een, cunto diyaaraa taalla waxan baa jira maad aragtay wixii laguu sheegayey dadkiisa ku kaxeeyey ee markii hore fikraddan kugu darsaday oo kuu sheegay inay nolol fiican ku nool yihiin taada ka fiican noloshoodii markaad aragtay ma noloshoodu siday ahayd markaad iyaga la kulantay waan u tegay isagoo ninkii balaayada iskaga geedhigayay ee naagteeda gaari noo soo diri markaa xaggaa tagno oo ina keenaysa waxaan u tegayba isagoo maqsin yar degan maqsin yar oo naagtu ilmo yar ba haysatay ilmo labaadna dhabtay ku haysatay waan u galay isagna meeroo wuxuu fadhiyey aduu aqalka isla aqalka dhexisa aqalku wuxuuba ahaaba ma garan karo wallaahi nasariiroo nafara taalay iyo meeroo qof uuna fadhiisto hadkadib waxay waxay iga dhigto waryaan hee aaw casiirkaad sheegaysa namaanaa ku idhi ubadkaaga ku dhaaro waaryahan hee aawa digaagaa sheegaysa namaanaa ku idhi ubadkaaga ku dhaaro shacjadiiba intaaba igaga goday waaryahan caaniya aaw namaanaa ku idhi ubadkaaga ku dhaaro dhinacna waan ka oonaya waayo waxaan filima meeshayga ka soo baxay moogta markii qof baa kuu sheegay waxaan jirin man awaal waad aaminto waad socotay markaad tagtay ood noloshii aragtay maxaad samaysay markaa dee wallaahi had kadib dee meel laga soo noqda maba jirtaba waxaan is idhi mar haddaad dadkii ninka timiday ood faamigaagii kasoo dheeraatay dee isdabar bay noqotay horta faamiga hooyaday way bay xanaaqdayba xitaa way diidayba inay telefoonkayga qabato wallaahi ana markaan arkay dee meel laga soo noqonin inay tahay een, dee runtiina arkay sidii u- ay laygu sheegay inay noqon weyday inaan waxaa had kadib dhacday dee aan isdabaro shaqooyinka ugu badan ee dadka lagu waala la qabto maxaa maxaa ka mid a wallaahi horta markay runta runta timaado shaqada la qabto naagu khadaamay tagayaan dee khadaamadana waa nin god god gacanta geliyey wax kaaga soo bixi doono ilaah baa og Qo- qofkii nasiibkiisa dad xun baad arkaysaa dad fiican baad arkaysaa nuux kastaa kula kulmaayo ha raggana baadiyahaabay dee iska joogaan een, qaar geel bay eegaan qaar ari bay eegaan qaar beeray dee, maxaa daa warwaraabiyaan rusheeyaan marka wallaahi dhulkaa waa layskaga dulmaya qof walba wadankiisa wax u dhaama malaan odhan lahaa wallaahi inaa layska soo noqdaan jeclaan lahaa marka dhalinyaro halka marka joogan xaafadahooga joogay shaqo helayay wax walba helayay markay tagaan wadan kalena geel raacaya imsaa lacag kaga baxaysa wallaahi wax badan baa kaga baxaya laakiin qofkii mar arkay mar labaad anuu ma malayn inuu ku noqonayo mar hore haddii lasoo waalay mar labaad ma malayn inuu ku noqonayo waayo dhibka iyo wuxuu jira oo dhan buu soo arkay wadankiisu iska imaansanaya mar hore waa ka daano imika waa laygu kari lahay maga inaan ka baxaad kadib taariib ma ma wadnaha bay dhaqaaqayaba meel baabay goys taariib markaan maqlo dadka walaalayn waxaan odhan lahaa dee iska daayo wadankiina iska imaansada haddaad taariib hore u aragteen haddaad u arkinna faa'iido male iska daayo wadankiina iska joogaan odhan lahaa qofka mar arkay oo la waaya haddana ku noqonaya ka waran wallaahi dadka anu aan ka yaabo waxaaban u maleeyay inay cilaaj yihiinba dadka noqnoqonaya qof mar soo arkay waan arkay dad toban jeer noqday laakiin waan fahmi waaye waxay ugu noqnoqdaan iyo waxaa la tusay waan garan waaye ah dhibkiin bay marayaan weliba imkana way kasii darnaato xitaa dadka rasaasa lagu furaa imka yamantii iyo sacuudi carabiya ma aha en- en- heshiis ma aha xitaa waxaa dhici karta dhibaatooyin ka weyn inay kula soo kulmaan awal heshiis bay ba ahaayeenoo dee askartii waxaan ba laga baqayay imika waxaa xootiyiintii waxbay iska eegeen rasaasaa lagugu firkaa sidii imika tahriibta ayaantii dhaweyd dhacoo kale yaman marka wallaahi dhibaatooyinka badan ee imika xitaa waddanku ma fiicna iska joogaan odhan laha sidii horena maaha marka walaalihiin ku tusaale qaata ilaahay ka baqa waddankiina iimaansada wadku halkaa iniigu yimaadaan odhan laha inaad dhimanaysa mar ma istiri markaad dhibka maraysa
haa markaan kusii jiray doonta ayaa anu ashaado dhameeyey oon isyidhi waad dhimanaysaa
qof adoo kale oon fikrad ka haysan oo lagu yidhi jannaa taalla maxaa tala siin lahayd mee horta wallaahi janno taalla ma jirto janno taalla ma jirto een, anu ha maqlinaan odhan lahaa ha maqlinaa wadankiina wax inii dhaama ma laha anu waan soo arkay
dhegaystayaal gabadhaasi waxay ahayd nimca oo ka warramaysa waaye aragnimadeedii safar tahriiba oo ay ku tagta sacuudiga waxay u warramaysa waryaha v o a sagal siciid faarax halkaad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a markaana falastiin ee aanu jaleecno kaalimihii heesaha waxaana dhegaystayaasha usoo qabannay heesta qalanjo waxaana ku luuqeeya fanaanka maxamed axmed bakaal ciro
ada qalbigayga ku qaybanu qudhayda runtii ada qanciye ada qalbigayga ku qaybanu qudhayda runtii ada qanciye adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaa tuqaali tahe adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaad ku qaali tahe adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaad ku qaali tahe adaan qalanjooy ku qoolanaho naftaad qanciisaad ku qaali tahe waxaan qirayaa hablaha kayrka taqaalisan tuulaqaayahayn waxaan qiray yaa hablaha qayrka taqaalisan tuulaqaayahayn waxaan qiray yaa hablaha qayrka taqaalisan tuulaqaayahayn waxaan qiray yaa hablaha qayrka taqaalisan tuulaqaayahayn jacayl qaralla qalbiga ku curtee liqaabil walaal liqaabil walaalan qoys noqonee jacayl qaralla qalbiga ku curtee liqaabil walaal liqaabil walaalan qoys noqonee qamu iyo midaan darteedu qabaa ummati war maaha adigaygu qudbo qamu iyo midaan darteedu qabaa ummati war maaha adigaygu qudbo wadnaha qaybaad macaan ku tuntaa markaad qosoonshee dabnaha qaydaan wadnaha qaybaad macaan ku tuntaa markaad qosoonshee dabnaha qaydaan ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga ilmada qubaayoon haddana qarsada qureeshtii hablaay quluubtu xagga jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqon jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqonee jacayl qaralla qalbiga ku dhashee liqaabil walaa liqaabil walaalan qoys noqonee waxaan qiray yaa hablaha qayrka ka qaalisan tuulaqaayahay waxaan qiray yaa hablaha qayrka ka qaalisan tuulaqaayahay waxaan qiray yaa hablaha codka macaan ee maxamed axmed bakaal ciro iyo heestii qalanjo aanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno dhinacayo latin america waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsanaysa reebka koobka adduunka xulka dalka bolivia iyo guuldaro laba gooli waxba waxa ay duldhigtay xulka dalka argentina oo uu ka maqan yahay ciyaaryahankooda kabtanka ah lionel messi messi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee argentina la yeelatay xulka dalka chili la ganaaxay kadib markii uu sida la sheegay aflagaadeeyey mid ka mid ah kaaliyaashii ciyaartaasi dhexdhexaadinaya ee dhinaca garsoorka afar kulan ayaa la ganaaxay waxaase ay sheegeen xiriirka kubadda cagta dalka argentina inay ka qaadan doonaan racfaan arikaas waxaana laba gooli haddaba iyo eber uga adkaatay xulka dalka bolivia ecuador waxay guuldaro kala kulantay xulka dalka colombia mid ka mid a goolashaasi waxaa dhaliyay hams rodriguez chilena waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay xulka dalka venezuela brazil waxa ay saddex iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka paraguay saddexda gool waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan philip coutinho neymar iyo marcelo dhegaystayaal waxaa haddaba ay xulka dalka brazil tahay xulka hogaaminaya guruubyada oo soddon iyo saddex dhibcood ay leedahay colombia laba- af- eh, labaatan iyo afar dhibcood ay iska leedahay afar iyo toban kulan oo ciyaartay uruguay ayaa sidoo kale saddexaada chile ayaa afraada saddex iyo labaatan ay leedahay argentin ayaa shanaada haddii gruubka ay sidaas ku dhammaysato argentin waxa ay noqon doontaa inay isreeb aado koobka adduunka sanadka soo socda dhegaystayaal haddaan sidoo kale idin dulmaro waxaa la ciyaaray kulmo kale oo saaxiibtinimo xulka dalka holand ayaa waxa ay guuldaro mar kale kala kulantay xulka dalkaasi talyaaniga waxaana laba gooli gool loogu adkaaday xulka dalka holland dalka faransiiskana waxay guuldaro laba gooli waxba kala kulantay xulka dalka spain kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah masar ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka togo xubinta ciyaarahana dhegaysta halkaas haynoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha markaana qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa falastiin ha inoo dulmarto xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre laba boqol labaatan iyo afar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda waxaana diiday shan iyo toban xildhibaan halka ay ka aamuseen laba xildhibaan kulanka waxaa guud ahaan fadhiyey laba boqol afartan iyo kow xildhibaan waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey
aaday u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobtay qodobka ugu doorka roonaa wararka aan idiin haynay duhurnimadan markaana kaalimaha heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay codka nasteexo indho
hadaadan tumayn ama aadan tegayn waa garta tiibkii magaaladaa tah waa hees cajiiba falastiin ee runtii dhegeystayaal badan waxaan filayaa inay aada ugu heleen iyada ayaanu kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur iyo falastiin tan iyo galabtana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.